bismillahi raxmaan raxiim maanta oo maanta oo bisha tahay labaatan iyo saddexda bisha abriil labada kun iyo toban iyo toddobada maamulka degmada xamar jajab waxa uu go'aansaday in waddooyinkii ay ka imaan jireen biyaha bulaacadaha ah oo weliba biyaha musqulaha loo isticmaalo iyo waxyaabaha kale dharka lagu dhaqo dhammaan laga soo daadi jiray waxay go'aansadeen in laga joojiyo laamiyada oo weliba laamiga cusub oo hadda la dhisay ah ee biyihii gaaraya biyahaasoo dhibaato badan ku hayay iyo wasaqdaasoo dhibaato badan ku haysay masaajidyada iyo goobaha ganacsiga iyo laamiga la marayo cusbaay dhammaan waxaan go'aansanay in la wada xiro luuqyada ay ka imaanayeen ayadoo lagu xiraayo ilaa iyo laba laysi saaray bulkeeti si aysan biyahaas usoo gelin qof walba markii qaybta hore markaan xirnay laamigii xigay dadku waxay sii go'aansanaa inay haddana iskasii xiraan oo biyihii ayna soo aadin laamiyadii aana la soo daadin marka insha allah waxaan rajaynaynaa in bulshadu ay ku baraarugto in howshaas la qabanayo ay tahay dantooda iyo danta mujtamaca kale ee kula nool gobolka banaadir ayna ka qayb qaataan waxaa kaloo aan jeclaan lahay maanta inaan uga faa'iidayso fursaddan in barxadda bayaasa libaro aan la dhigi doonin qashin dambe aan la dhigi doonin baabuurta iskaraabka ah ee looga tago aan la dhigi doonin waxyaabaha qashinka ah ee laga soo ka soo haro wax walba oo magaaladan jooga sida maqaayadaha waxyaabaha la keenayo marka waxaan ku baraaruginayaa bulshada degan gobolka banaadir dadka ka shaqaysta qashinka inay qaadaan waxaan u sheegaynaa in qashinka laga mamnuuca degmada xamarjaja meesha barxad biyaasariba la yidhaha oo shareema afrika ku dhegan qofkii dambe ee lagu qabtana in tilaaba sharciga laga qaadi doono sidaas daraaddeed waxaan rajaynaynaa inay dadku ku baraarugaan meeshaasna aan lagu soo hangoobin oo qashinka iyo waxyaabaha mamnuuca ka ah inay sa imaan dadka kale ee ay u taallo baabuurta iyo waxyaabaha kalena inay ayaguna ku baraarugaan inaan u qabanay maanta oo labaatan saddex ay bishu tahay labaatan iyo afarta maalinta talaadada ah ee soo socota in meeshaas wixii yaalla ay mas-uul aysan ka ahayn degmada xamar jajab iyo maamulka gobolka banaadirba inay ka qaataan waxooda labadaas maalin ayna ku faaruujiyaan wixii ka dambeeya intaasi wixii meeshaas lagu arka qashin weynaa la geey doonaa dowladda hoosaana qaadi doonto insha allah waxaan rajaynaya qof walba uu ku baraaruga kii gaari ka yaalla kii matoor uu ka yaalla kii wax kale ay ka yaalan kii bajaaj ay ka taalo dhammaan in lagu baraarugo wixii u yaalla meeshaas qof walba ay ka qaadato wasalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu